Dhallaanka iyo hooyada ayaa waxaa ka dhexeeya xidhiidh qoto dheer. Hooyada ayaana si uu ilmaheedu u barbaaro ku korisan nafaqooyin kala duwan oo ay naasnuujintu kow ka tahay. Ilmaha aan helin naasnuujin barax tiran ayay soo weeraraan cudurro kala duwan kuwaasoo ayna unugyadiisu awood u lahayn inay difaacaan. Hooyada lafteeda ah ayaana looga baahan yahay inay isticmaasho cuntooyin dheeli tiran si ilmaha iyo iyada caafimaadkoodu u wanaagsanaado. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Shabeelle Hoose ayaa ka hadlay xidhiidhka ka dhexeeya hooyada iyo dhallaanka iyo sida ugu wanaagsan ee ay labadooduba u heli lahaayeen nafaqo ku filan.
Marka ilmuhu markay dhalanayaan waxa asal ku ah hooyada waxaa waaye laga bilaabo maalinka ilmuhu caloosha galo ilaa uu dhasho ilaa uu laba sano ka gaarayo. Kunka maalmood ee laga hadlayo waa kunkaas maalmood waaye. Marka haddii si sax loo xisaabo waa ilaa sagaal boqol iyo sagaashan saasaa loo yiri kun maalmood. Marka kunkaa maalmood waa dariishada ugu muhiimsan ama fursadda ugu muhiimsan ee nolosha ilmaha waaye. Waxayna kasoo bilaabanaysaa hooyaday kasoo bilaabanaysaa markay uurka qaado ilaa ay ka dhalayso cunuga haddana markuu dhalo ilaa laga gaarayo lix bilood oo ah fayska koowaad ama wejiga koowaad haddana wejiga ugu dambeeya wuxuu noqonayaa lix bilood marka laga bilaabo ilaa cunuga uu gaarayo laba sano marka waxaa waay saddexdaas heer ayay u kala baxdaa waana xilliga ugu muhiimsan oo ama cunugu hagaagaya koritaankiisa ama cunugu koritaankiisa uusan hagaagayn oo uu leexanayo marka arrintaasaana caawa waa mawduuc ballaaran oo muhim ah arrintaasaa rabnaa caawa inaan adag iyo khiyaarta iyo weligeeda guddiga inaan falanqeyno insha allahu tacaala
Halkan hore waxay ka soo bilaatay maalinka cunugu calool galo, sagaalkii bilood ee hooyada cunuga caloosha lagu wadiyay xanaanada u baahnaa ee daryeelka u baahnaa, maalinkuu saa u dhashay haddana isla saacadda ugu hore waxay dhakhaatiirta loo banaanada iyo cunuga iyo dhakhaatiirtaas waxaa codsadaa inay saacadda u hore cunuga calaas galiso. Kadib waxaa lixda bil ugu horeysa waxay dhakhaatiirta ama caafimaadka dhaanacaanaha faraxla-aanta in la siiyo oo ah in cunuga naaska keliis iyo lixda bilood ugu horeyso. Cuntooyinkii la cunaa mooskii, baradadii, qudaarta iyo beeradaadii, cuntooyinkii guriga garnaayay, wax walba oo guriga yaallay oo dadka kala qayb qaata si tartiib tartiib ah. Ilaa marka naaskiina lagama goynaa waa loo wadaa ilaa labaatan afar bilood siduu ilaaha quraanka noogu sheegay wuxuu leeyahay xawleyni kaamileyn laba sano kaamila waa inay hooyada cunuga naaska siiso. Maxaa faa'iida ku jirta hooyada ama kaankii cunugan markuu caloosha ku jiray sagaalkii bilood makaanu cunuga ku dhex jiray makaanku waa inuu nastaan labadaas sano waa inay maamada ay caafimaad ahaan u nasato maskaxiya iyo culeyskii iyo harjabkii sanadkaas ay ku jirtana ee cunuga naaska siiso haddii cunuga naaska siiso oy si sax u siiso xataa waxay ka badbaadaysaa inay uur degdeg qaato marka waxaasoo dhan waa waxaa isku xirna habeenkii caloosha qaaday ilaa markuu dhashay ilaa labaatan iyo afar bilood kunkaa maalmood saas isku xidhay xiriir ka dhexeeya waa uurkii dhalashadii iyo quudinkii cunuga oo ah sida caawin wanaagsan ee tabadaradiisa iyo miisaankiisa iyo caafimaadkiisa si kastaba ahaatee hooyooyin badan oo soomaaliyeed ayaan ku baraarugsanayn faa-iidooyinka caafimaad ee naasnuujinta iyagoo iyaga laftirkoodu aynaysi siinin daryeel ku filan